gatiyo gajiyo haraad baana hareerayaale dhulkeena hooyo loo hagar baxaaba inaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala haray waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala haray hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogtee bismillaahi raxmaan iraxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka ee raadiyo cadaado
soo dhawaada hasha bar mise bar bar waxaa iskale geedka beeyada muxurlan waxaana wakiilka ah jaamac barka soo haray waax mise waax waax waxaa iskale jiiclan waxaana wakiil uga ah qoraane waaxda soo hartay fallar mise fallar fallar waxaa iskale qansaxlan waxaana wakiil uga ah diiriye fallarka soo haray jibsi mise jibsi jibsi waxaa iskale garaslan waxaana wakiilka ah madkarow jimsiga soo haray ribic mise ribic ribic waxaa iskale mukaylan waxaana wakiil uga ah calasow ribaca soo harayna waxba nooma galeen naga siiya maqan maayo qaybtii dawaacada miya allow cadaalad ma u qaybinay waar dee qaybta noocani maxay ahayd kan joog adiga kuma jirtid seed bursi waa kan soomaaliya indhahan u yeelay ya suluuga iska dhab nin seexday iyo nin soo jeeda isku si wax loogama qaybiyo horaa loo yidhi ninkii seexdaa siciidiyuu dhalay sinaan ayaa wax loo qaybshee iska dhaafa suluuga aan mudnaado maalkan haysii magacnayan waayin waa halkay maanta joogto iska dhaafa masayrka aryaha tan oo kale arkay
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaasha hawada naga dhagaysanayo waa maalinimo khamiisa taariikhday ku haastaysantaha labaatan iyo kowda bisha toban iyo koowaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka qodobada iyo waxyaabaha barnaamijka falaqaynta saakeen kuwa hayna waxaa qeybka qodobadii ay qodobo ka mid ah heshiiskii farmaajo ee urur kenyaata madaxweynaha dalka kenya oo la dhaqangelin maxay yihiin barnaamijka falaqaynta wararka ayaan kugu soo gudbi doonaa kulan saacado badan qaatay waxaa shalay magaalada muqdisho ku yeeshay madaxweyne farmaajo iyo madaxdii hore ee dalka qodobo dhowra ayaa la wada laga heshiiyey maxay yihiin barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa dhegaystayaal waxaa kaloo dhegaysan doontiin taliska booliska dowladda federaalk soomaaliya oo bilaabay baaristii dilka elman alman yaa lagu eedeynaya barnaamijka ayaan kugu soo kugu soo gudbi doonaa qodobada kale ee falaqaynta wararka saaki qeybka waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa maamulka jubbaland oo deegaano dhowra kala wareegay gobolka jubbada hoose oo la horay maamulkooda u haysteen al-shabaab barnaamijka ayaani kugu soo gudbi doonaa waxaa kaloo dhagaysan doontiin soomaali ku ganacsi jirtay dalka koonfur africa oo dil iyo dhaawac lagu geystay barnaamijka ayay qeyb ka taha waxaad kaloo barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadada dhagaystay ku maqli doontiin xildhibaana axmed macalin fiqo oo sheegay in madaxweyne farmaajo uu garaawsaday xayiraadii la saaray madaxdii hore ee dalka raaligelin ayuu ka bixiyey siduu sheegay macalin fiqi waa axmed macalin fiqi qodobadaas iyo qodobo kale waxaad ku dhagaysan doontiin falqaynta wararka xubintii kalabaan gabagabada mid ka midana kaalmaha sugaanta gabagabada ayaan ila soo wadaagi doonay oo mar kale iyo falqaynta wararka raadiyo cadaado
heerkay lu joogniyo
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka anigoo mahad nuure axmed ayaa saakin la socodsiinaya dhanka farsamada walibaan cabdi ciise kusoo dhawaada barnaamijkii oo fidsan waxaanu ku bilaabaynaa toddobaad toddoba maalmood kadib heshiiskii magaalada nairobi ay ku kala sicdeen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dheggiisa dalka kenya ayaa weli dhaqangelin kaasoo la xidhiidha duulimaadka diyaaradaha qodobada lagu heshiiyey labada madaxweyne si waxaa ka mid ah in si toos loo soo xiriiya xiriirka duulimaad waxaana ka mid ah in muddo toddobaad gudahooda ay diyaaradaha muqdisho iyo nairobi noqdaan kuwo si toosa iskaga kala goosha magaalooyinka nairobi iyo muqdisho oo horey owl u mari jiray magaalada wajeer halkaasoo baaritaan lagu marsii jiray hase yeeshee hay-adaha duulimaadka hawada dalka kenya ayaa sheegay inaysan ah, weli helin amarka la xiriira fasaxa diyaaradaha ee muqdisho iyo nairobi agaasimaha hay-adaha hay-adaha duulimaadka ee dalka kenya ayaa sheegay laaya hadda aysan ogeysiin soo gaarin in diyaaradaha u kala goosho muqdishiyo kuwaas oo si toos u noqonaya sababo badan ay kala kulmaan maritaanka wajeer lix bilood ka hor ayay ahayd markii kenya amar ku bixisay inay xayiraad saartay isku socodka diyaaradaha muqdisho iyo nairobi taasoo ahaa qaabka ka dhigtay in la maro wajeer oo si baaritaan loosii maro toban iyo afarta bishan ayay ahayd markii heshiis labada madaxweyne ee dalka kenya iyo soomaaliya ay ku gaareen magaalada nairobi si dib loogu soo celiyay xiriirka labada dan labada wadan iyadoona qodobada duulimaadku ahaa kan ugu waqtiga dhow oo toddobaadkan loo qabtay maantain uu ku egyahay hase ahaatee weli diyaaradaha ma- waxa ay marayaan wajeer oo baaritaano badan ay la kulmayaan
Erayaale, dhulkeena hooyo, loo hagar baxaaba, inaha qabdiraaye. Waa lama huraane, hawlaha dhanteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin. waa lama huraane hawlaha danteenna iyo horumarkeenna ayaynaanu kala harin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal muqdisho haddii aan aadnana madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa faahfaahin ka bixiyay kulan ay la qaateen ay ku wada qaateen magaalada muqdisho madaxweynaha hadda talada ayay maxamed cabdulaahi farmaajo xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in isla gartay madaxweyne farmaajo in la dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda aan loo samayn wax muddo kordhina islamarkaana doorashada ay ku dhacdo waqtiga loogu talagalay
kulan bilow ah ayuu ahaa iyadoo muddo dheer aan muxuu ahay las arkin dabcan wixii la isugu tagana waxay ahayday duruufaha dalkan ka jira iyo danaha siyaasadeed ee ummadan soomaaliyeed ay leedahay in la hagaajiyo masaalixda dalkana la toosiyo talana muxuu ahay lagu toosiyo tala lagu wada lahaado madaxweyne waana soo dhoweeyey gurigiisuu nagu qaabilay guud ahaan qodobadii aan soo qaadnay sida la sheegay bilaaw ay ahayday shir horudhaca oo bilaaw ah oo mustaqbalka soo socdana shirar badan inay kusoo xigi doonaan aan rajaynayno ayuu ahaa Eh, qodobadii madaxweynaha aan isku soo qaadnay iyo wixii aan ka wada hadalnay way dheeraayeen waana badnaayeen laakiin waxaan rabaa inaan kusoo koobo kuwoodii ugu muhiimsanaay arrimaha doorashooyinka madaxweynaha isla soo qaadnay waqti badan aan gelinay si fiican aan uga hadalnay waxaanan isla soo dhaweynay in dalkaani doorasho ka dhacdo waqtigeedii ka dhacdo extension ama kororsiimo hay-adaha dastuuriga ah aanay jirin doorashaduna ay ka wada qeyb galaan oo la doorto dhammaan hay-adaha dastuuriga ah ee talada dalka ku jooga doorasho lasoo doortay waqtigeediina doorashadu inay ku dhacdo sida ay u dhacayso nooca ay noqonayso waa laga wada hadlayaa waana laga wada tashanaa doorasho raalli laga wada yahay dadka intiisa badan ay u dhan yihiin inay dalkan ka dhacdo laga tashaday la isla aqbalay ayaan kusoo ballannay qodobkaas madaxweynaha waa iska afgaranay wixii farsamo ah oo say u taallaa iyo sidee u soconay iyo sidee tahay sidee sidee sidee waa arrimo muxuu ahay dib aada loo lafaguri doono oo looga hadli doono Eh, waxaa kaloon madaxweynaha la soo qaadnay wixii khilaafaad iyo madmadow ee mugdi ee jiro oo dhan in wadahadal lagu dhammeeyo si gaara arrimaha dowlad goboleedyada qaarkood in laga wada hadlo lana dhammeeyo mustaqbalka haddii aan la yidhaahdo Eh, arrinta ku saabsan ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda muwaadiniinta mabda ahaan ayadana sidoo kale madaxweynaha waa isla garanay dastuurka jamhuuriyadda in la ilaaliyo dowladdu ay ilaaliso annaga siyaasiyiinteenna iyo shacabkuna ay dhinacooda ka ilaaliyaan ayagana dastuurka waxa uu farayana ay ay dhowraan arrimaha ammaanka aada iyo aad ayay muhiim u ahaayeen waayadana wax waqti badan aan gelinay waxaan isla afgaranay isku isla garanay amniga inaan la siyaasadaynin ciidamada amniga iyo hay-adaha amniguna ay siyaasadeysmin siyaasadda ay ka madax banaanaadaan siyaasad aan loo isticmaalin siyaasiyiintuna haddii khalad farsamo meel uu ka dhaco aanay siyaasadaynin oo aan haddii askari khaldame iyo qof khaldante ay jirtaahay oo qalad samayso amniga ka shaqeeyahay aanan la siyaasadaynin ciidamada iyo hay-adaha amniguna siyaasadda ay ay ka madax banaanaadaan oo aan loo isticmaalin qaab siyaasadeed ayadana aada iyo aad ayaan u dul istaagnay waana isla garan waxaa kale oon madaxweynaha aan ka hadalnay isla soo qaadnay iyadana arrimaha ku saabsan gobolka banaadir gobolka banaadir iyo dadka ku nool in duruufahooda dowladdu ay wax ka bedasho la hagaajiyo la qurxiyo maxaan ku idhahda aad in looga wada hadlo sida ay muxuu ahay ku- ku fuli karaan dadka gobolkan degan xuquuqdooda ka muwaadiniin ahaan xaqooda matalaada ee siyaasadda dhammaan madaxweynuhu inuu raalli ka yaho ogolyo noo sheegay annaguna waa soo qaadnay wixii farsamo ah iyo sida ay wax u dhacayaan iyo sida ay ku suurtogelayso iyo waqtiyada ay boosta suurtagalka ay waxaasoo dhan kala dhici karaan intaba waa arrimo farsamo oo mustaqbalka iyo shirarka dambe iyo kooxo farsamooyin ah ay ka shaqayn doonaan ayadana ee guud ahaan waxaan isla garanay isku soo raacnay dalkan inuu dagaal ku jiro niman cadow oo shabaab la yidhaha ummaddana ay dhib ku hayaan in loo midoobo la dagaalanka al-shabaab kuwan bilow ah ayuu ahaa ayadoo muddo dheer aan muxuu
kaasi waxaa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sharaxaya qodobaday ku heshiiyeen madaxweynaha hadda talada haya xasan sheekh maxamuud iyo madasha xisbiyada ka jira ee siyaasadeed ee dalka weli waxaad la socotiin barnaamijka falaqeynta wararka raadiyo cadaada dhegeystayaal ahay las arkin
dhinaca kale xildhibaan ah, axmed macalin fiq oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka kana tirsan ah xisbiyada madasha qaran ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo garowsaday raaligelin ka bixiyay xayiraada is-hortaagii lagu sameeyey madaxda hore ee dalka ee magaalada kismaayo sidoo kale ee beledweyn
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa magaca madasha xisbiyada qaran iyo magacaygaba inaan halkaan maantay taxsi tiiraanya le ugu soo gudbiyo qoyskii eheladii eheladii iyo qaraabadii gabadhii een, almaas elman ee maantay runtii sida kadiska ay xabaddu ugu dhacday iyadoo joogta xalane kambownka gudihiisa runtii waxaan runtii qoyskeeda iyo iyo ehelkeeda iyo ummadda soomaaliyeed ba waxaan uga tacsiyeynaynaa geerida gabadhaas ku timid waxaanan dalbanaynaa madasha xisbiyada qaran waxay dalbanaysaa meeshaasoo la ogyahay meelaha ugu nabadda badan soomaaliya inay tahay aysan sahlanayn in si fudud qof loogu toogto aan isleenahay markii koowaad weeye oo aan weerar toosa ama mid hoobiye ahayn qof meeshaas gudaheeda dhibaato uu gaarto ama uu ku dhinto naftiisii halkaasi ay ay ku baxdo waxay madashu dalbanaysaa in baaritaan saxa oo aan ahayn guddi baa loo saaray oo aan ahayn maaragtay kii gobolka banaadir ee hadda u dambeeyey oo kale een, ayaantii dhaweyto gabar indhala ah baa isku qarxisay guddoomiyii ahayn in arrintaas een, een, baaritaan rasmiya la geliyo arrintaasi runtii ummadda soomaaliyeed walwal xooggan ayay gelisay in gabar wax soo baratay dhallinyaro ahayd een, dibadda ku dhalatay dalka u timid inay waxqabadkeedii iyada iyo qoyskeedaba lagu yaqaano waxqabad in sidaas fudud loogu dilo meel oo ilaa iyo haddan aanan ogeyn war ka soo baxay dowladda runtii arrintaasi walwal xoogan bayna gelisay waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka oo aan ka tirsanay annagu inay arrintaasi een, baaritaan rasmiya la geliyo oo ummadda soomaaliyeedna ay ku qanci karto een, sababta ay u dhimatana dee ummadda loo soo bandhigo meeshaasoo la ogyahay inay tahay dee meesha u dambaysay marka meel nabadgelyo lagu helayo ma jirto weeye haddii halkaas dadka lagu ugaarsanayo lagu dilayo marka mar kale eheladii iyo qaraabadii iyo ummadda soomaaliyeedba tacsi ayaan u soo gudbinaynaa gabadha
waa hagaag dhegaystayaal codkii aan i ballanqaadamayn kaasi wuxuuna ka taxsiinaya geeridii ku timid ah, gabadhi elmas alman allaha u naxariistay oo isagoo ku hadlaya afka xisbiyada madasha qaran
dhibaatiyo gaajo haraad baana hareeraya
waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dhexe ee barnaamijka falaqeynta wararka raadiyo cadaad ayaad dhegaysanaysiin qodobo kale ayaa noo soo socda balse markaan kusoo dhawaada xubintii kalabaan
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kala maane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaaney maanta wixii warar ahaa anaa idin haya madaxweyne farmaajo iyo madaxweynayaashii hore waa shireen labadii gole ee baarlamaanka soomaaliya waa shireen madaxdii maamul goboleedyada waa shireen wasiiradii maamul goboleedyada waa shireen taliyayaashii ciidamada waa shireen al-shabaabna bu'aalay ku shireen xaggaa lagu shiray intaa lagu shiray beri baa la shiraa badanaa
shalaa la shiriyo maanta la shiraaya shaqaa la qora badanaa doorashaa la qabto mid kale la qabto shacabka doora badanaa
xisbiyaan la shiraa xisbiyaa la shiray xisbiyaan la shiraa badanaa
nagaa la fura midaa la xiraa mid kalaa la rabaa badanaa qudba sira sanadkan badanaa webiyaa fataha dadaa la qarhaa sanadkan dhimashadu badanaa sanadkan fatahaad badanaa hoy lamugaadle waxa oo baran oo diriyoosiin ama kasooye laakiin waxaa idin haaya wariyaal oo war uroora haddii arki jirteen unuka aadaankan urooroonaa cawa horaata masaajida umeahan siyeed saac waa la aaraami bacdeen xalay toddoba saacas aaraami koo kaleeta waay cawadan waxaa laga cabsooyaa lix saac inas bilowda aaraanka marka waxaa ildhehaysiin sanadkan aadaan uroorow badanaa
aadaan degdegow badanaa camuco waxaa la yirnimo waa xogeynu rumigiiskal waaye wakhtigaas bedel ma ogid miyaad warkan waa midkaan ka hoy weyno sideedka saac aadama ar maxaan jira iyo an maxaanka ka saa badanaa
sanadkan ismacnaas badana war waxbaa idinku batayaan cid taqaan la arage war ma haysaanana dhegaysta maanta madaxweynayaashii hore iyo kuwii dhexe iyo kuwii dambe waa kulmeenaa layidhi war hoy hoy hoy tanina waa yaabe ma taasaad keentay war aniga ma keenina warka naga dhegayso madaxweyne farmaajo madaxweyne shariif iyo madaxweyne xasan shiikh iyo xisbiyadoodiiba shiray ku jiraan maanta wixii hore quba ma ka dhacday he afhayeenka madaxtooyada cabdinuur maxaa axmed wuxuu yidhi doorashada soo socota ayaa laga wada hadlayaa siday xisbiyada iyo madaxdii hore iyo dowladdu uga wada shaqayn lahaayeen xukuumadduna ay doorasho qof iyo coda u qaban lahayd si awoodda shacabka loogu celiyo oo ay u soo doortaan ciddii u shaqaynaysa xoogaga wadaniyiinta miyaa shacabka la sheegaayo war afhayeenka madasha xisbiyada xildhibaan fiqi wuxuu yidhi madaxdu waxay ka wada hadlayaan dastuurka iyo shuruucda dalka in la dhowro doorashooyinka oo mugdi badan uu ku jiro khilaafka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo xal loo helo xuquuqda gobolka banaadir iyo in laga garaabo gaboodfalladii lagula kacay madaxdii hore soomaalidu wuxuu ku mahmaadaa nin afkiisa laga maxaal siiyo fiqi iyo madaxdii hore ee dalka xaq uma laha in laga dhegaysto maqaamka muqdishoaan ka shaqaynayna waayo iyaga ayaa dayacay ma og tahay magaalada muqdishaynu joognaa ma mililicdeen weli mana jiriri cooteen xaax hoy waa iska warramaysiin la idinka cabdinuur iyo fiqi markii oo warkood la moodo yoonkaanayntii arbaca waa bacdeen unuka uuka arbaca muku haysano war waxaa la yidhi xamar waa madhaafaan muddaad hees ku maqasheene waana lagama maarmaan dal iyo muunad wadareede in kastoo la maydhaamayoon ciduna maamuusin oo meeshu sharaftay mudnayd laga madoobeeyey waxba yaan la moosine shacbigan dhiigga laga miirtay muqdishona ku nool yaa matala adinka mooyaane an macaanka ka saa badanaa badanaa laftigeedu badanaa war aniga waxaan dhihi lahaa muran iyo khilaaf iyo waran mudac ka daabmaynin waa wixii muraal jebiyey oo ciidan maataduyi waa in meesha lagu dhaafo oo leesmasaabaxo horta madaxdu waa kulmeenoo waa heshiiyeenaa la yidhi aniguna ma rumaysan sababtoo ah cabdulaahi sheekh xasan hadda ka hor wuxuu yidhi lama rabitaankooru midoobo ma rafiiqaan sababtoo ah hal waxay wada rabaan war abwaanindha geella wuxuu yidhi maalin bay halaagiyo hari uurku taalladu maalin baa halkaa naal hore looga sii socon habqan bay kudlaatae haraa maalin laga shubi waxay hogatay waayo eh hoggaan baa u soo bixi gacan hoorsi barataye hodontooyadeeday maalin hoos u soo dhuwan daallinkala hayaanshiyo hororraa furfurayee qabkii iyo hankeenniyo sharafkeedii heeraye maalin baa halyaay kici warwar ma haysaana waxaa la yidhi jacaylaan dheero sheegtay hadduu kaa leexan waayo markaad noqotaan lamaane amuu loof kugu abuuro waxaa dhici kara lugooyo dhibaatana looma baahna haddaad se u laab jileecdo codkiisana layf u saarto warkiisana liisgarayso amaad layf kula cawayso dabeed laba reer isjiirto amay qoladaada liiddo laftuu caashaqa ka sheegtay qabiilkaagana barlayso arooskii ka laabo weeye dhammaantina loosgareeyo war intuusan luusgaraynin muu ignoor gareeyo war hadduu luusgareeye muu boogareeyo layska ilaaway oo aanay ku arkaynin yaa ogaysiya ismooge maa laga wadaa hadduu jecel waa bale boggiyo kaa gala caloosha haddaad badal quudan weydo hadduu biyo kaa irdheeyo baddaad ku jirta iyo garo jecel badgalaay weligee ma arkin jecel badgalaa ma arag ah bad baan galay alla ilahee bad baan galay ma maqlin miya war jacayl ma taqaaniinana dhegaysta waa yeella kale iyo adoo hawl wadaag badana oo wadar la jira maalintan kuugu imid waabka kalgacaylkii ii galay wadnaha iguna weynaaday halkuu walac ka yidhi oo wataa layga waafaqay abwan xaatira gabartu hal wadaaga degan tahaya ar adaa marana war dhiigleeyow ku yidhi warwar ma haysaane maanta waxaa jira waa labada gole ee baarlamaanka aa ka soo baxay he mursal iyo cabdi xaashi ayaana si wada jira uu shir guddoomiyey waxayna ka doodeen miisaaniyadda labada kun iyo labaatanka gudoomiye cabdi xaashi wuxuu yidhi in baarlamaanku sidan uu wada shaqeeyo oo khilaafkii la dhammeeyo waa muhiim mursalna wuxuu yidhi xoogga waa inaan saarnaa sharciga doorashooyinka ee lamadoodba kalamaan ahaa miisaaniyada ka warramaayeen khalaaf iyo doorasha iyo meha maxaa aaga jiraan uu kaa kalamaanah war miisaaniyadda uu soo hordhigay beyle ma ansaxinayaan baarlamaanku arooda mar hore aan laga taxadiri oo waran ii gaashaan laga dhigi taas war waxaa la yidhi beeni maxay taree boroman ka yimi wasiir beyle wuxuu baarlamaanka horkeeno cid joojin karta ma laha daila ma ah baarlamaane bankiga xooga baajiseen maxaa looga baaji waayo beesow heestaahe war baarlamaanka maanta xildhibaanaan waxay yidhaahdeen waa sharci darra kulanka maanta loo fariisiye labada gole war kuwaas gacantii baylaan gaarine goormaa golaha sacabka laga dhigay war baarlamaanka markuu baylo gelay kulli wuu salaamay gacan gacana lagama gaaro aryaadaha anigu waraan idiin sheegaahay idaacadahan beentaan ku nacay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose najax wuxuu yidhi aniga istaafkaygu weligoor dad ma dilin hadda warkaa saxaafaddii sheegtay caddaynaa laga rabaa war ciidanka buula mareer joogaaba waxay dhaheen dagaalka la sheegaya iyo qaraxyadu waa been xabadaa kana xitaa buulo kama dhicin mucaawinaanna dadka u qaybinayna ee ma mucaawinada dagaala oo wariyaasha mashabaabaa warka siiya maye warkaysan hubsayn war war ma haysiin meesha ciidamada ay ku dirireen waayakas kontarol afgooye war war ma haysaana deegaanka dabarra waxaa lagu soo dhoweeyey saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda nin la yidhaha cabdi afweyn oo ka hadlayana wuxuu yidhi shabaab ma imaan karaan meeshaan iyo meel u dhow war war ma haysiine xisbiga waddani wuxuu oggolaaday in la dhexdhexaadiyo iyaga iyo xukuumadda waxayna dhaheen mas-uuliyiinta laga xidha haddii la sii dayn waayo banaanbaxyada dib aanu bilaabaynaa war awal waxaa lagu heshiiyey in banaanbaxa iyo xabsiga mandheeraba la xidho laakiin muuse waa xiri diiday warwar bahaysiina gaalkacyo shuutay liiman caliyiro baa tegey shuuta oreer gaalkacyo la hadlayna wuxuu yidhi aniga markaad diyaarataan dilli waxaad xasuustaan toogasho iyo suuratulmaa'idda laakiin dibudhiska iyo wacyigelinta ciidanka ayaan ka qayb qaataa aryaa maantadaanu dad wax qarxiya maxkamad soo saarayay shuutaya wacyigelin ka dhegaysanaya waaba laga cabsanaya war koonfur galbeed guddoomiyihii diinsoor ee xukunka isku dhejiyey maxkamadaan soo saaraynaa bay yidhaahdeen arooda daambuuga lashe beledka dhallinyarada joogta ay cabbaayi maxaa markan wax looga qaba waaye war macal ardadii iyo qaybo badan oo bulshada ah lagu eedeeyey iyo macallimiintoodii ninku hadduu xilka dhiiba xaa loo xukuma cadceedloo kuleel yaable iyo yurugba soo tuurtay cadceeddo intii tabar yar iyo yiciska ay siiday anigoon gabaal yaalin iyo yaaq humbulan waayin ma halsada yabaal iyo midaan qarnayaan yuure geelaygii nin kala yeeshay oo waagi kala yaacay intaan yaahin laa ari inaan daba iyo xoobnaado gun baa lagu yaqaana amaba yoolac doqoneede waa inaan yabashaa xurnimo u yaxaas cunay warse ma waalanta haddan xorna haysa xornimada yaxaas u cun james iswaan naxaw qabaxa
waa hagaag dhegaystayaal xubinta kalabaan ayaa u dambeysay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaad anigoo mahad ayaan la socodsiinaya tan iyo intaan barnaamijkan kiisa kale ku kulmi doono waxaan inkaga tegaynaa mid ka mid a kaalmaha sugaanta nabadgelya dhegaystayaal